Haweenka Soomaaliyeed ayaa tan iyo burburkii dalka waxay mas'uuliyad iska saareen korinta carruurtooda waxayna ka qayb qaataan raadinta biilka reerka iyaga oo qabta shaqooyin kala duwan si ay u maareeyaan nolosha qoysaskooda. Iibinta iyo ka ganacsiga caanaha geela ayaa waxay haween badani ka maareeyaan noloshooda iyo tan qoysaskooda iyaga oo ku daboola baahiyaha ka jira guryahooda. Haweenka gada caanaha ayaa inta badan ku gada hareeraha wadooyinka halkaas oo ay dhibaatooyin kala kulmaan. Qaar ka mid ah haweenka ka ganacsada caanaha geela ee ku nool magaalada Kismaayo ayaa idaacadda Waamo uga warbixiyay ganacsigooda iyo sidoo kaleeto caqabadaha ay la kulmaan.
Dhawahay maashaa Allah waa u mahadcelinaa idaacadda Waamo waa idaacaddeeni waa maashaa Allah. Habar yar annaka intaan fadhinaa soo ma aragtid maxay ahayd dabaysha iyo boorkaasaan fadhinaa. Hade habar yar dabaysha indhaha nooga gurmanaysa indhihii baalle. Roobkaa ka daran halkaasaan caanaha ku karkarinaa. Waayo habar yar daryeel waan u baahnaan lahayn wax naga caawiya halkan waan u baahnaan lahayn haddaan helayno insha Allah waan u baahana. Waxay naga soo gaarin biyaha halkaasuu baabuurka saa nagu siin annaki roobka waa nagu wado meelaan istaagna ma laho. Halka aan fadhinaba maxay ahayd islaam baa na fariisiyey meel aan leenahay ma aha. Dad baa yidhi fariista saasaan u fariisanay. Hada nolosheeda waan ka maareeyaa waayo maxay ahayd nolosheeda waan ka maareeyaa. Maxay ahayd saddex liin maxaa iigu jiro. Saddex kun baa iigu jirto markaan gadabo. Saddex kun baa iigu jiri. Maxay ahayd inta kalena gaarigii iyo dadkii lahaa baa iska leh. Marka saddexdaa kun baan aruuriyaa oo nafteeda aan ku maareeyaa. Iyo carruurta haa ciyaal agoomaa ii joogo aan ku maareeyaa. Haaba nolosha annaga way saamaysaa si aad ah ee u saamaysaa. Marka maxay ahayd hadee nolosha annaga saamaysa maxaan sameynaynaa hadee. Boorkan baan awalba iska fadhinay guryaha iska joognaa. Marka wuxuu Ilaahay na siiyo baan iska cunaa haddana. Khasaare weyn baan kala kulannaa iska baaraan oo guriga iska geynaa oo khasaare weyn baan kala kulannaa. Oo maxay ahayd dadkii lacagahooda ay naga rabaan. Oo maxay ahayd aan maxay aan ay na dhahan lacagihii maadna soo dirtaan shilin lacag ana ma hayno. Qorraxda dabaysha hala tagaan qayb baa iskala tegi. Waa lagu siin waa lagu siin si lagu leeyahay way iskala tagayaan. Annaga nagu go'ayay ku go'i lahayd oo kale annaga nagu go'aysaa. Wax biisha wax walba habar yar dayac weyn baan ku qabnaa. Halkaasaan fadhinaa oon maxay ahayd ilmo ku biilnaa oo maxay ahayd aan nolosha annada ku maareynaa. Daryeel waa iskaga baahnaan lahayn haddaan helayno.
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu saddexaan waa sacdiye cabdulaahi maxamed waxaan ka gadacsadaa caanaha caanahan ka gadacsanaa ilaa iyo waxaan ku dhex jiraa afar sano alxamdulilaah waan ku maaraysaa waxan baan ka helaa yaraa iyo badana khasaaro badanna waan ku qabaa waana iska sida ay tahay waana imaadaa subax walba waana uun ku ganacsadaa waxaa ka mid ahaa kuwa iga baareen baa jiroon oo lacagtooda igu go-een oon haddana maxaan ku dhahay haddana oon dib u soo celiyey marka caqabadaha u weyn intaasa iga soo gaartay haa way ku yeelataa maxaa saameyn way ku yeelataa caanihii baa aan ka ganacsanayna shilin ka helayna haddaan weyne maxaan ku maxaad ku maareen reerkii waa iska galban shalay u dambeysabo meeshan maana soo fariisanin oo gaarigii waan ku weynay qaali ma aho hadda waa waa heerka u dambeeyay marayaan saddexlaha waxaan ku qaadanaa macnaha labiya bar baan ku qaadanaa annagana saddex dooraraan iibinaa halkana naloogu keenaa baadiyana lalooga soo dhiibaa alxamdulilaah waa aad baan u fiicannahay si kastaba ha ahaatee haweenka ganacsada caanaha geela ayaa ah kuwa inta badan ku ganacsada hareeraha wadooyinka halkaasoo ay kala kulmaan dhibaatooyin marka uu roobku da-ayo iyo sidoo kaleeto dabaylahaba